wasaaradda caafimaadka oo kaashanaysa hay-adaha qaramada midoobay ee ka shaqeeya maamulka gaarisa ee dalka kenya ayaa sheegay in cudurka daacuunka uu ka dilaacay degmada dhadhaab oo martigelisa qaxootiga soomaalida xilli shacabka ay cabsi soo food saartay xawaaraha cudurka si uu ku fidayo qaar ka mida waxgaradka tuulada sareeda oo lasoo xiriiray v o e da ayaa waxa ay ka waramayaan xaaladda daacuunka iyo dadka ilaa hadda uu soo ritay
laanta afka soomaalida v o a waxaa nala soo xiriiray masiibo aad aada u weyn baa ka dhacday afar iyo toban ruux yaa waxay u jiiftaa cudurka daacuunka la yidhaahdo gabar saabiriin cabdullaahi cabdi la dhahana way u dhimatay afar iyo toban jire cabashada waxaan ka cabanayna waxaa waaye waxaan la hadalnay wasaaradda caafimaadka waxaan la hadalnay wasiirka caafimaadka waxaan la hadalnay waxaa la wixii department oo dawladdu ku saabsan oo ay qusaysay caafimaadka waa tahay maxaa wax gurmade iyo wax karantiin leh damaana helin kuwaas maxaa caddeena idinku ilaa dhakhaatiir ma tihiin odayaashii dhaqankaa tihiin waaskii dadka deegaankaas baa tahay maxaa caddeenood ku caddayseen dadku inay daacuun hayaan oo daacuunku wuxuu u baahan yahay ilaa khibrad gaara iyo dhakhaatiir inay sheegaane waxaa noo umaatay m o h dadhaab iyo kenya recols waxay qaadeen saxaradii waa la soo baaray waa ka loo rabaa la yidhi waa tahay waxaan ka cawanhaynaa ha oo dhibaatada ugu weyne saaka sareeda ka jirta eh ha wax dhakhtare oo dadka daaweeyo ma haysano waata uwaas haddii m o h ka waxay oola jeedaa wasaaradda caafimaadka laanteedii ama xafiiskeedii dhadhaab baa idin yimid hay-adda laankeerta casab oo idin timid baaritaan baa la samaysaan gartay kadibna waxay sheegeen inay daacuun yihiin ma gurmad la-aan baa jiro oo cabashadiinu waxa weeye dadka inay soo daataan ayaad kasii cabsanaysaan mise kuwa hadda joogaaba u baahan ba in la daaweeyo wasaaradda caafimaadka markay noo imaatay labadii shay ee bini aadamka aasaaska u ahaa dhakhtarna ma haysano dadkii soo daatana kuwii horena daawo may helin kuwii dambana ee saaka hadda afar ruux baa soo dhacday saaka waaga aan kula hadlahayo waa tahay dhakhtarna ma haysano daawona ma haysano waa tahay karantiil oo dadki dadkii xanuunka kusoo rita meel lagu karantiyeelana ma haysano waa tahay marka cabashana wax noo dhiman mala wasiirka caafimaadka waan la hadalay axmed cumar sheekh daahir dadkii in la kala karantiilo in daawo la helo dhakhaatiir nagu filan inaan helo waa tahay hadda dadka dhintay gabadhaa moogiye ma dad kalaa hadda ilgeeriyaad leh afar iyo toban ruux baa ilgeeriyaad loo jiiftaa la waa tahay xaggee iskugu geyseenoo dadku jiifaan made meel bay iskugu geyseen mise nin walba gurigiisa ku sakaraanaya nin walba nin walba gurigoodu dhex jiifaa nin walba gurigiisu dhex jiifaa maxay u badan yihiin ma caruur baa mise waa waayeelo mise waa rag maya waa caruur baa u badan caruur caruur caruur labaatan jir baa u weyn toban jir baana u yar maxaad is leedahay waad sababsateen qaxootiga dad gaaray iyo hadda midda u badan aan hadda u malaynhayno ay jirtaa oo qaxootiga waxaa ka jiraad leedahay daacuunkii baa ka qarxay asagana daacuunkaasaa lagu sheegahayaa oo laba qof baa dhimatay iyo afar baa dhimataa la isku hayaa waa tahay midda labaadna haddee roobna wuu dhacay dadba dadkana waa iska dad iska danleeye musqulo inay dad badan oo musqulo qabinna way jiraan aad iyo aad way dhici kartaa nadaafadda sanitationka meesha nadaafad xumo inay ka iyadana keentana waan waan malaynhaynaa waa tahay dadka noo imaadee dhakhaatiirta ee noo soo gurmaday waa dad gurmadka ku imaadee dad bataalka sareedo spencery ka shaqeeyo waa tahay ma aha waa tahay yaa kaloo kula joogo oo la hadli karaa ugaas waxaad la hadli kartaa ii dhib nin kaloo kula joogo hadduu jiro aadan aadan aadan ibraahim nin la yidhaahdo ayla joogaa waa tahay ii dhib aadanow aadan waa ku salaamay marka koowaad bal maxaad ku biirin kartaa ugaaska arrintuu sheegayo iyo xaaladda culus ee haata halkaa idinku haysato waxaan ku biirin karaa arrinta uu ku sheegayo waa run waa tahay marka dee qaryad baan nahay meesha aan degannahay cudurka baa ka dilaacay kollay toba hadda wax gurmad oosaan rabnay annagaa dee dad israaciil baan nahe waxaan u baahnay in xagga dawladda iyo adduunka aan ka rabnay kamaan helin